Kitaabka Quduska ah ee loogu talagalay carruurta. Soo jeedinaya. Dhalashadii Ciise. Waxaa qoray Edward Hughes. Ciwaanka website-ku waa www.ma1954.org. Waqti Fokortiis ilaa wuxuu malag Jibriil gabadh yar oo bikra ah magaceeda la yidhaahdo Maryam wuxuu iyada ku yidhi waad uraysan doontaa oo wiil labaad wiil baad umuli doontaa magaciisu waxaa u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeedhi doonaa wiilka kan ugu sarraysa sidee baan wax ku noqon doonaa sidee baan wax ku noqon doonaa anigu nin ma garana nin garan maayo ayay gabadhii ay weydiisay malagii wuxuu maryam u sheegay in wiilka uu ka imaan doono xagga ilaah loomana baahan doono marka aabbe aadane ah malagii dabadeetana wuxuu maryam u sheegay in ina adeerteed elisabet ay iyadu weyn dhali doonto ilmo sidoo kale tani waxay ahayd mucjiso wakhti gaaban dabadiis maryam waxay booqatay elisabet ilaah ayayna si wadajir u aamineen maryan waxa ay doonanayd nin la odhan jiray yuusuf yuusuf haddaba aad buu uga xumaaday markii ugaaday in maryan ay ilmo uurka ku siddo waxa uu u malaynaya in nin kale uu yahay ilmaha ay siddo aabbihiis malagii ilaah ayaa yuusuf riyo ugu sheegay in ilmaha uu yahay wiilka ilaah waxaa markaas ay ahayd inuu yuusuf maryam ku caawiyo in ay daryeesho ciise yuusuf wuxuu isku haleeyey oo addeecay ilaah sidoo kale wuxuu addeecay sharciyada waddankiisa sharci cusub oo yimid awadiis yuusuf iyo maryam waxa ay ka tageen magaaladii ay u dhasheen oo ay ahayd beytuxaam si ay u dhibaan cashuurtooda maryam waxay diyaar u ahayd inay umusho ilmaheeda laakiinse yuusuf meelna kuma helin qol ay ku dhasho meelaha loo hoydo oo dhammi waxay ahaayeen kuwa buuxa ugu dambayntii yuusuf waxa uu helay meel uu ku dego halkaasna waxa ay ku dhashay wiilkii ciise hooyadii waxa ay dhigtay qabaal lagu rido cuntada la siiyo xoolaha meel agtooda ah waxaa jiray adhiijirayaal xoolahooda hurda ku ilaashanayay dabadeetna iyada waxay muuqday malagii ilaah oo ku wargeliyey war ka cajiibka leh maanta waxaa magaalada daa-uud idinku dhashay badbaadihii oo masiixi rabbiga ahaa oo waxaa calaamo idin ahaanta idin ahaantan waxaad heli doontaa ilmo maro ku dhuduuban oo ku jiro qabaal si kedis ah waxaa u muuqday malaa'ig badan oo iftiimaysa waxayna ammaanayeen ilaah iyagoo leh ilaaha ku ammaano meelaha ugu sarreeya xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka ka farxiya ilaah dhexdooda adhijirayaashii waxay u dhaqsadeen xaggii ilmuhu jiray markii ay arkeen ilmaha cid kasta oo ay arkeen waxay u sheegaan waxyaalaha malaa'igtu ku tidhi ciise afartan maalmood dabadood yuusuf iyo maryam waxay ciise keeneen macbadka yerusalem halkaasi waxaa joogay nin magaciisa la yidhaahdo simcon oo ilaah ku ammaanay ilmaha halka haweeney weyn oo ana la yidhaahdo oo rabbigana u adeegtana ay ka mahad celisay labaduba waxay ogaadeen in ciise uu yahay wiilka ilaah oo ah badbaadiyaha lasii ballanqaaday yuusuf waxa uu qurbaan ahaan u bixiyey laba xamaan kani waxa uu ahaa alabarigii uu jeediyey sharciga ilaah oo ah in dadka saboolka ahi ay tahay inay wax keenaan markii ay ilmo dhasho soo hordhigayaan rabbiga wakhti dabadiis xidig qaas ah ayaa niman xigmad leh ka soo hagtay yerusalem xaggeeda bari waxa ay nimankii yidhaahdeen xaggee buu joogaa boqorka yuhuudda ee dhashay waxaana uu u nimid inaannu caabudno boqor hedros waxa uu maqlay nimanka xigmadda lahaa waxa uu amray in waxa uu amray oo iyagana wuxuu weydiistay inay ogeysiiyaan marka ay helaan ciise waxa uu yidhi si aan ugu tago oo u caabudo laakiin been ayuu sheegay oo wuxuu rabay inuu dilo ciise xidigtii waxay nimankii xigmadda lahaa ku hogaamisay gurigii ay yuusuf iyo maryam kula noolaayeen ilmihii yaraa ee ciise iyadoo iyagoo jilaa jilaabaha dhulka jilbaha dhulka dhigaya oo caabudayana nimankii socotada ah waxa ay ciise siiyeen hadiyad qaali ah oo isagu jira dahab iyo udub ilaa wuxuu nimankii u sheegay inay si hoos ahaan ugu laabtaan guryahooda hedrosna wuu cadhooday waxa uu go'aansaday inuu ciise ka takluso dabadeetana boqorkii xumaanta badnaa waxa uu laayay carruurtiisii wiilasha ahaa ee ku sugnaa baytulaxam laakiin hedros muu waxyeeleelin karin wiilka ilaah yuusuf waxaa loogu diiray riyo dabadeetana wuxuu ciise u kaxeeyey masar si uu u badbaadiyo markii hedros dhintay dabadeed yuusuf waxa uu maryan iyo ciise dib ugu soo celiyey masar waxa ay markaas ku noolaadeen magaalada yar ee la yidhaahdo nasareed oo u dhow badda galiile dhalashadii ciise qiso ka ahaatay ereyga ilaah kitaabka quduska ah waxaa laga helayaa matayos hal ilaa laba lucos hal ilaa laba ereyada furninkooda wax buu iftiimiyaa zabuurka hal hal sagaal ilaa hal saddex ibir ilaa wuxuu ogsoon yahay inaan samayno waxyaabo xunxun kuwaasoo uu ku magacaabo dembi ciqaabka dembiga waxaa weeye dhimasho ilaa si aad ayuu inoo jecel yahay waxaanu soo diray wiilkiisa ciise si ugu dhinto isku tallaabka korkeeda una bixiyo qaanta dembiyadeenna haddaad rabto inaad ka soo laabato xadgudubyadaada sidan ku dheh ilaah ilaahigaygi weynaayow waxaan rumaysanahay inuu ciise u dhinta aniga awaday isagoo haddana nool fadlan ii kaale oo iga cafi dembiyadayda si aan imikaba u helo nolol cusub oo aan adiga weligaa kula jiro igu caawi inaan adiga awgaa u noolaado anoo ka dhigan ilmahaaga aamiin yoxana saddex ilaa hal lix akhri kitaabka quduska ah oo maalin walba ilaah la hadal